nabadoon cabdinuur axmed diiriye cali oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa warbaahinta u akhriyey bayaan nabadeed oo ka soo baxay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka kaas oo lagu baaqayo in si deg dega loo joojiyo colaada ka taagan qeybo ka mid a dalka bayaankan ayaa waxaa ugu baaqayaa beelaha diriirta udhexeyso in si deg deg ay u joojiyaan colaada islamarkaana wadahadal lagu xaliyo khilaafaadka jira waxgaradku waxay xuseen in dagaaladu ay sababeen khasaare naf iyo mid maalba ah ayna muhiim tahay in la helo xal waara oo lagu xasilinayo deegaanada colaadu haatan ka haleelsan tahay nabadoon cabdinuur ayaa sidoo kale ugu baaqay dowladda iyo ururada bulshada rayidka ah inay door firfircoon ay ka qaataan dadaalada nabadeed si loo yareedo fiditaanka colaadda salaadiinta hogaasyada nabadoonnada waxgaradka siyaasiyiinta dhallinyarada haweenweynaha soomaaliyeed waxay tacsi tiiraanyo leh u dirayaan wiilashii ciidanka qaranka ka tirsanaa ee lagu dilay ceelbaraf waxaan leenahay innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun sidoo kalena ilaahay waxaan u weyddiinaynaa waalidiintii dhashay in eebba qalbiga u qaboojiyo dadka ehelkaa iyo shacabka iyo dadka shacabka ahba inay isdejiyaan lagana warsugo dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale waxaan tacsi u diraynaa dhammaan dadkii ku dhintay maalmihii lasoo dhaafay dagaalaadkii ka socday gobollada dalka iyo intii ku dhaawacantana waxaan leenahay ilaahay ha u naxariiso salaadiinta ugaasyada odayaasha dhaqanka waxgaradka bulshada qaybaheeda kala duwan waxay baaq nabadeed u dirayaan dadka walaalaha ah ee dagaalku ku dhex maraya gobollada dalka waxaan ugu baaqaynaa in degdeg loo joojiyo dagaalkaas ka socda deegaanada deegaanka jiicboor ee gobolka mudug deegaanka dawacooley iyo ceelgaabo sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa in deg deg loogu baxo deegaanadaas dagaalku ka socdo sidoo kale waxaan si adag oo adag oo waxgaradka soo dhoweynta suldaanka ka soo qayb gala ay u dirayaan ummadda soomaaliyeed ay ugu horreeyaan waxgaradka iyo dadka ganacsatada ee deegaanadaas maanta jooga inay arrintaas ku baxaan maamullada meeshaas ka jira meel kasta ka jira inay arrintaa ku baxaan in deg deg arrintaa loo joojiyo loona dhex galo waxgaradka meeshaan joogana oo suldaanka ugu horreeyana talo ayay iskugu laaban doonaan arrintaasna sida ugu deg dega badan ayaa waxaan u rajaynaynaa in loogu baxo bayaanka nabadeed ayaa ku saadaya xilli ay sii kordhayaan colaadaha u dhexeeya beelaha qaar taas oo loo arkayo caqabada u hortaagan nabadda iyo xasiloonida soomaaliya